بsم الlh الحمd لله الثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuل الlh صلى الlه عليه وسلم رb cلمna minه ma جahilna وذkirna minه ma نasيna waa caشharkii sodon iyo labaad kitaabka التdhيb fي أdilaة mتن الغاaية والتغrيb wa kitaaب الفrاaئd والwasايا hda kani kitaaب الفrاaئd faraa-isha kitaabkii lagu sheegay weeye iyo walwasaayaa wasaayaadku waa dardaaramada kitaabkii lagu sheegay weye alfaraa-id walwasaaya marka waxaa lagu leeyahay faraa-ishaani ama dhaxalku waa cilmiga barkiis cilmiga barkiis sidaas darteed kitaabka meesha kale barkaa baa lagu ashaa inta hadhay macnaha waxay ka dhigan tahay cibaado iyo beec markii lasoo sheegay janaayaad iyo nikaaxna ay hareen meesha u dhaxaysa laba iyo laba dhexdooda ah baa la dhigaa inta badan halkaas saasaa loo dhiga lagu leeyahay waaye marka faraa-il baa la holmariyo dee iyada ayaa ma garanaysaa horeysa wasaayaadkuna waa dardaaranka waa ka dambeeya waaye faraa-il kitaabu lfaraa-id waxaa looga jeedaa masaa-isha qaybinta dhaxalka qaabka wax loo dhaxlo weeye macnaha taa un baa looga jeedaa waaye marka faraa-id iyo tacsiib casabanimona wax waa lagu dhaxlaa iyadiina meesha waa soo gelaysaa ayib laakiin faraa-ishaa la hormariyo iyadaa xoog badan ama sharaf badan sida raajixa cilmigani wuxuu u baahan yahay faraa-isha iyo dhaxalku saddex cilmi qofku inuu yaqaan culuum saddexuu u baahan yahay cilmul ansaab ansaabta iyo nasabka iyo dadku waxay isku yihiin iyo abtiriska dii kale si aad dad wax ugu qeybisid maba garanaysa qofkan dhintay iyo dadkan maxay wadaagaan ma wada dhasheen ma is dhaleen ma is qabeen maxay isku yihiin cilmigaa waa loo bahanya cilmul ansaab baa la dha cilmul xisaabna waa loo baahan yahay oo dhaxalku xisaab buu u baahan yahay waa labo cilmul fatwa cilmi la yihaahdana waa u baahan yahay dadka marka irthi marka la joogaya dhaxal arkaantu waa saddex keliya waaris mid wax dhaxlaya muwarith mid wax dhaxal siinayo kan la dhaxlayo xaqun mawruuhun xaq la dhaxlayo xaqa la dhaxlayo xoolaha la dhaxlayo macnaha kan wax dhaxlaya iyo kan la dhaxlaya iyo xoolaha la dhaxlayo waa un intaas waay marka qofku waa inuu yaqaan asbaabtii dhaxalka mawaanicdii iyo dadku si maanic ku quba ama isku xijaabayeen iyo shuruudii in la hayo arrimahaas waa inuu garanayo ayb marka cilmigaa nis waxaa loogu magacaabay iyadoo haddee dhaxalka masaa-ishiisa iyo cilmiyada kale ama rubucyada kale ay iyagu kuwa kale badan yihiin oo kan dhaxalka laga badan yahay qofku laba xaalo u leeyahay xaalad nololeed iyo xaalad dhimasho dee dhaxalkaani hadda xaaladii dhimashada ka hadlaya inta kale oo dhanna xaaladda noloshay ka hadlayeen marka dhankaa markii laga fiiriyana waaba nis iyo nis waaye ama niska bimacnaa sinfi baa looga jeedaa qeyb ka mida cilmiga nin shaaciraa yidhi idaa mittu kaana annaasu nisfaani shaamitun wa aakharu muhnin biladii kuntu asnacu markaan dhinto dadku waxay noqonayaan kaana naasu nisfaani dadku laba nis bay noqonayaan laba kala bar wuxuu uga jeedaa laba qaybood hadday doonaa ha kala bateene laba qaybood qofkii dhinta waa iska saas shaamitun mid aniga caayaya anoo dhintay iyo wa aakharu mid kale oo muhnin igu ammaanaya biladii kii kuntu asnac aan samayn jiray waxaan samayn jiray mid igu ammaanaya iyo mid anigii wax iga sii sheegaya dadkun labadaasi noqonayaan buu lyidhi markaan dhinto waaye marka asbaabta la isku dhaxlo ama waa qaraabanimo kow waa afar keliya ama waa nikaax iyo isqabid ama waa walaa welanimo oo qof la xoreeyey baa kii xoreeyey kii u xoreeyaa wax dhaxlaya cid kale inta la waayey ama waa jihatlislaam cid dhaxasho islaamnimo koskaysa waa la waayey bangigaa la geynayaa ba- baytulmaalka muslimiinta ayaa xoolihiisi la dhigaya wataa asbaabtiisu waaya mawaanic baa jidho qofka hadday maanicayaasha ku dhacaan waxba dhaxli maayo waxaa ka mid a hadduu addoon yahay riqi ama qatli qofka u dhaxli lahaa buu dilay waayahay ama diintay ku kala tageen muslim iyo gaal bay kala yihiin iyo wixii la mid a waayahay shuruud baa jidho shuruuddaas waxa weeyaan qofka la dhaxlayo inuu dhintay waa in la hubiyo xaqiiqatan ama maxkamad xukunto inuu dhintay baan xukunna xukun ka soo baxo qaadigaa xukumay sida hadda qof mafquudoo la waayey dagaalkii seven sevenkaa la waaya lagu leeyahay haye ha la waaye waa in la xukumayna qofkaa hadda aan noolayn qaadigu xukumo markaasaa la dhaxli la dhaxlaya ama la dhaxli karaa muddo la isleeyahay ma noolaan marakan waxaa kaloo shardiga kan wax dhaxlayaana in la hubsaday inuu noolaa kaasi intuu dhintay ka bacdi haddii labada qof isku mar shil ama bad ama meel isdhexli lahaayeen ama biriq ay ku- ku dhintaan oo la kala garan waayo mid hor dhintay dee maxay isku dhaxlayaan kii wax dhaxli lahaa waa in la hubiyo inuu dhintay inuu nool yahay in, in intuu dhintay kii la dhaxli lahaa waa shardi kale waayo waa in la yaqaano meydka meeshuu kaga soo dhowaaday ma qaraabo la ahaa ma isqabeen ma walaa ka dhexeeyey taasna waa in la garanayo jihada dhaxal een, qaraabada ka yihiin uu meydka ugu soo dhowaaday jihaday isku dhexlayaanna waa in la yaqaan ma aabanima ma wiilnima ma walaalnima iyo wixii la mid a taasi wata walwaarisuuna kuwa wax dhaxla oo min arijaali ragga ka mid ah marka waa muhiim een, fannigan dhaxalka xiliyo khaasa xataa haddii loo sameeyo si qof kasta u barto dhaxalka oo wakhtiyaal gaara la samaysto oo aan kitaabkaba ahayn een, waa chines waa u heli karnaa si qofku isagu inuu wax dhaxli karo yaqaan iskugu dayo intuu qof weydiin lahaa maxay noqotay masaladaas ama waxuu dhaxalkaasi yahay inta kitaabku sheegayna de waaba qaadanaynaa iyada haddii alla idmo ragga wax dhaxlaaye waa toban markii lasoo gaabiyo toban weeye al ibnu wiil wiilka ayaa dhalay qofkii dhintay baa dhalay wabnul ibni wiil wiilki wiilkii meyd ku dhalay wiilow sii dhalay kow dhalay lama hayo wiilow dhalay wiilow dhalaa jooga wey dee labadoodiiba wada jooga maaha hadday wada joogaan kandhooba wax dhaxlaye labo waa in safala haba hooseeya waa maxay wiilku wiilkow dhalay ha sii hooseeyo midow dhalay midow dhalay midow dhalay oo dambaa jooga inta ka sokaysana ma joogaan walaabo aabuhuna waxbuu dhaxlaa aabihii meydka dhalay waljaddu awowguna waxbuu dhalaa waxbuu dhaxlaa wain calaa haba sarreeye awowo fogba ha noqdo cid ka sokaysa mar haddii la waayo isagaa meesha jooga walaakhu walaalkuna waxbuu dhaxlaa wabnul akhi walaalka wiilkiisuna waxbuu dhaxlaa wain taraakhaa haba raaracsanaado haba durko haba manaa wain taraakhaa ay bacudda haba fogaado waa maxay walaal wiilow dhalay wiilow sii dhalay waa iska ibnul akh walaal wiilkii wey walaal wiilow dhalay wiilkaa midow sii dhalay kaas midow sii dhalay hadduu yahay wain taraakhaa haba fogaado abtiriskaa u daadegay waayahay waalcaamu adeerkuna waxbuu dhaxlaa wabnulcaami adeerka wiilkiisuna waxbuu dhaxlaa waxaa qofkan dhintay dad ugu xiga adeerkiis wiilow dhalay adeerkiis wiilow dhalay baa dad ugu xiga kaasaa dhaxlaya wain tabaacada haba fogaaday ibnulcamku isaguna wazawju zawjkii gabadha dhimatay qabayna waxaba u dhaxlaa waa nin waalmawlaa mawlihii sayidkii almuctiqu wa xoreeyey wa xoreeyey qof la xoreeyaa dhintay qofkaasna wax dhaxlaa la waaye waxaa ugu soka maray cid kii xoreeyey almowla almuctiq baa layaa mawlihii wa xoreeyey toban qof soo maa horta wixii dabadda haba ahaatee kitaabka isaga qawaacida inta kitaabku sheegay waa inaa xafido rag ayaa wax dhaxla toban nin maxay yihiin alibnu wabnulibni walabu waljaddu walaqu walcamu wabnulaq wabn- waa inaad tobankii aa garanays haddii ragga la fidiyo tobanka ah iyagoos intooda aanaan cid kale lagu soo darayn oo xoogaa la kala jiido shan iyo toban bay noqonayaan tobankan baa shan lagu soo daraya shantuna hadda meeshay ku dhex jiraan meel kale ka imaan mayaan waxay ka imaanayaan akh soo laguma dhihin wal akhu walaal walaalkaas hal walaala hadda walaalkii aabbihi hooyaba dhaleen ka soo qaad walaalo kalea jira soo ma haa walaalo kalea jira walaalki kan hadda kitaabku sheegay waxaa ka soo qaadaa kii aabbihi hooya dhaleen maxaa kaa maqan kii aabba keliya dhalay shanta maqan baan tirsanaa toban kitaabkaa sheegay shanta maqan baan kusoo daraynaa walaal buu yidhi walaalka saddex baa ka timaadee kaas kii shaqiiqa ahay aabbihi hooya dhaleen ka soo qaad waxaa kusoo dadhaa walaal liab ah kow oysan hooy isku hooyo ahayn waxaa kusoo dadhaa walaal lium ah hooyo keliya dhashay qofka dhintay walaalkiis hooyo ay walaal ka yihiin labadaas tobankii ku dar soo labaiyo toban maaha waa labaiyo toban wuxuu yidhi ibnul akh baa wax dhaxla walaal wiilow dhalay walaalkii shaqiiq ahaa wiilkow dhalay kaa ka dhig waxaa ku soo dadhaa walaal liabah kow dhalay kan li'umkaa laguma soo daro meeshaan waxma dhaxlaya walaalkii li'abka ahaa wiilkiisana kusoo dar labaiyo tobankii ku dar xabadaas saddex iyo toban walcamu buuna yidhi adeer adeerkii shaqiiqa ahaa ka soo qaad waxaa ku soo dadhaa adeerkii li'abka ahaa oo haddee adeerkaa aabbaha isku aabbo ka leeyihiin aysan isku hooyo ahayn afar iyo toban sooma haysatid waaye ibnulcam soo inama dhihin in adeer adeer wiilki adeerkii shaqiiqaha wiilkiisi ka soo qaado adeerkii li'abkaha wiilkiisi keen meesha shan iyo toban kitaabkuna waxba kama tegine waa kala fidinaya alcam labadii adeerba waa keenaya kii aab hooyo aabo la ahaa iyo kii aabo la ahaa ibnulakna labadiiba waa keenaya akhiina al- alakh markii la yidhi saddexdiiba waa keenaya laakiin kala tafsiilinta sida qofka maarata markaa fannigu bilowga u yahay oo u ka fahmo baasaa loo sii waasiciya markaa dadka wax dhaxlaa oo raggaa waa tobankaa haddii la kala ballaariyana shan iyo tobankaasi noqonaya meelahaasina ka imaanaya wlwaarihaatu gabdhaha kuwa wax dhaxla oo min annisaai dumarkaana waa sabcun waa toddoba albintu gabadhii uu dhalay qofka dhintay qofka dhintay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo gabadhiis wa bintulibni wiil uu dhalay gabar uu dhalay bintulibni waaye meydkaani wiil uu dhalay baa gabadhaan dhalay waka dee qofkaan dhintay qofkau dhalay oo wiilah gabar maaha gabar wiil ay dhashay maaha ama gabar gabar ay dhashay maaha wiil uu dhalay rag ka dhig wiil uu dhalay baa gabadhaan dhalay dumar baa la tirinaya ilaa walaalkeed awal baa hore laguu soo sheegayo ibnul ibni kii ahaa weye wiil wiilkii kii ahaa weye mogta tanna waa bintul ibni wiil gabarow dhalay waa waa laba dumara waalummu hooyadii waa saddex waaljaddatu ayeeyadii waa afar waalukhtu gabadhii walaashahaydu waa shan wazawjatu xaaskii la qabay mar hadday xaas wax dhaxlayso qofka la dhaxlayo wax kale ma noqon karo ilaa ninkeedii mooyaane ilaa kii xaaskii iyo ninkii qabay waa joogaan qof bay dhaxlayaan maba dhici kadho mar haddii ninku meesha wax dhaxlayana un xaaskii baa dhimatay haddii xaaska wax dhaxlaysana ninkii unbaa dhintay ilaa zawj zawjnima wax lagu dhaxlayaay waa un sidaas haye kan toddobaadna walmowlaatu sayidada almuctiqatu xoraysay gabadhii xoraysay qofkay xoraysana wax dhaxle la waayey iyadu ugu soo ka madhay yadaa dhaxlays dumarkii intee noqdeen wax dhaxlayey toddoba haddii la kala fidiyana saddex keliya iyaga lagu daraa toban bay noqonayaan waaye saddexdan meelihii oo kalea laga soo saaraya waaye ukta ukhtaa la yidhi ukhta shaqiiqaha ka soo qaado ukhta liaba oo aabbe keliya walaalo ka yihiin iyo ukhta lium ah ku soo dar miday hooye ka walaal yihiin iyo miday aabbe keliya ka walaal yihiin toddobadii labadaa ku dar waaye waa sagaal soo maa sagaal bay noqdeen waaye meesha uuna yidhi ayeeyo buu iska kaa yidhi maogti ayeeyadii dee xagga hooyana waa ka timaadaa xagga aabbana waa ka timaadaa midun baa sheegan tan sheegan maaha tii kale baa kusoo diran hadday tii xagga aabba ka timid tahay aabbe hooyadiis waa ayeeyo dee hooyo hooyadeed waa ayeeyo taasaa kusoo daraysaa sagaalkii ku dar toban dumarka markii lasoo gaabiyana warkoo kooban waa toddoba warkoo kala baxsanna waa toban ragga haddii lasoo gaabiyo waa toban haddii la kala fidiyana waa shan iyo toban a intaa ayaan laiska waayay waa in sahlan si aan maaragtay aan xoogaa layl ugu qaadano oo qof kastoo maaragtay uga soo shaqeeyo waaya taasi wata ayb waman qof laa yasqudu aan dhacayn bixaalin marnaba aan dhicayn qof aan marna cidi ka soka mari karin oo dhihi karin adigu wax dhexli maysa anaa kaa sokeeya dadka aan marna dhicin waa muhiim soo ma khamsun waa shan khamsatun waa shan azawjaani labada isqaba dee ma wada joogaana kolle midun baa jooga laakiin labadoodii tiri laba soo maa walabawaani labada aabe waa kuwe aabbihi hooyo iyo wa waladu sulbi ilmaha dhabarka ka yimid ilmaha macnaha ay dhaleen qofka wiilkiisa ama gabadhiisa wey macnaha ee kuwa kuway sii dhalaan waladu sulbigii baa sii dhalay we- waladu sulbi waxaa la dhahaa kan qofka toos mubaasharatan isaga u dhalay ama wiil ha noqdo ama gabar shantaa qof cidna ma xijaabi ka dhaho cidna kama soo soka mari ka dhaho aabbihi hooyo labada isqaba waladu sulbi ilmaha dhabarka ka yimid waay ilwalad almubaashir wahuwa alibnu waa wiilka iyo walbintu gabadha soo ma jeedaan waka waman laa yarisu dadkaan wax dhaxlayn bixaalin marnaba welin aan marna dhaxal qaadanayn iyana waa muhiim waa qaacido kale marna wax ma qaataan sabcatun waa toddoba alcabdu addoon waa addoon walmudabbaru waa addoon kale kolle ee wuxuu kaga duwan yahay mudabber waa mid dib xorayntiisa lagu xiray almudabber almucallaqu cidquhu xornimadiisa midka lagu xiray weeye calaa mowti sayidihi sayidkiisa dhimashadiis muxuu yidhi sayidkiisi baa wuxuu yidhi markaan dhintaa xor tahay mudabber wey dib baa la marsho waxa weeye kanuu fiirsanaya sayidkiisu markuu dhinto u xoroobaya waase addoon kale isaga laftiisu waa laba soo maa waa umulwalad iyaba waa addoon kale umulwalad gabadha umuwaladada la yidhaahdo wey oo maxay ti wahiya alamatu waa addoonta allatii taasoo wadicahaa sayiduhaa sayidkeeda u tegey wa xamalat minhu biwaladin wiil ilmana ka ureysatay wiil maaha ilmo un ilmo u dhashay gabar addoona sayidkeediiba ilmo u dhashay bes umuwaladaa la yihahdaa ilmay u dhashay ninkii sayidka ahay xor tahay oo ee soo addoonta u ahayd bes iyadana hadda wax dhaxli mayso umuwaladaa la yidhahdaa waxaa ku xiga walmukaatabu addoonkii la kitaabay isna waa addoon kale wahuwa aladii waa midka tacaaqada maca sayidihi sayidkiisii yaa kula caqditamo kula heshiiyey calaa an yu'tiyahu inuu u keeno sayidka miqdaaran qadar oo min almaali xoolaha intaas xoolaha baan kuu keenaya faidaa addaahu markuu guto asbaxa xuran xor buu noqonaya intaasoo hantiya haddaa la kaaleedo xor baa noqonaysa mukaatab waayo wاlmukaatabiin waay walaa yariu haadaa ninkan u dambeeya wax dhaxli maayo iyo waman qablahu dadka ka horeeya addoommada liannahum iyagu laa yamlikuuna aslan asalba waxba ma milkiyaan maxaa laga dhaxlayaa horta maxay dhaxlayaan laa yamlikuuna asl waaye laa yamlikuuna asl hantiba male dee iyagaabaa laleeyahay iyagaaba addoommada laleeyahay iyagaaba laleeyahay waaye waxaa kaleo toddobadii qolo tiri waalqaatilu kii wax dilay isna wax ma dhaxlo yuu dilay dee qof kaleu dilay maaha kou dhaxli lahaa buu dilay qof dilay qofkau dhaxli lahaa waxma dhaxlo qofkaan wax ma dhaxlayo hay qaabkas ha u dilo hadduu doono kas maaha hadday doonto kama ha ahaato hadduu doono daawe ha is yidhaahdo daawadii u dhinto waaya sababtay doontoba ha noqoto madkhalba hadduu ku yeesho yaa bes weeye isagaa shil geliyey qofkuu dhaxli lahaa oo sabab ugu ahaa shilka say doonto ha noqoto waaye daawadiisii iyo berkadiisii iyo gurigiisii iyo gaarigiisii iyo say doonto arrintaa ugu timaado qofka isdhexli lahayn hadduu arrintaa u dhinto waka waa liqowlihi sal l sl nabga waxa yihi alqaatilu mid wax dilay ilah baan ka magalnay laa yariu wax ma dhaxlo rawaahu tirmidiyu ayaa wariyey waayahay waxaa kale toddobada qolaa la tirinaya waalmurtaadu ilahan ka magal kan diinta ka ka baxay isaga waa midin kaarqaba waxna ma dhaxlo lamana dhaxlo xoolihiisa bankigaa lagu shubaya xataa gaaladu iyagu waa isdhexlaan isagoo xataa gaaladu isdhexli mayaan midkan isagoo gaaloobay diinta islaamka ninka dib uga noqda inta macaankeeda arka waa faa-iida daro waa midkaan ku dhacday waxaan kaloo isdhexlayn wa ahlu millatayni laba diinood kuwa kala saaxiiba laba milo laba diinood laba diinood ma maxay dee diinulislaam iyo diinulkufri baa jira waxaan gaalooyinka inta diinood ay kala haystaan kulligood waa isku hal diin waa wada baatil hal xaba ka soo qaad yahuud hadday leeyihiin oo kiristan leeyihiin oo kuwo kale oo magacyale leeyihiin kullu majuus wax kasta isku soo xoori hal meel baatiin wey islaamkuna waa meel ahlu millatayni shataa laba diinoodoo kale tagsan wey ey muslimin wa kaafirin muslim iyo gaal bay kala yihiin isma dhaxlayaan hadday isdhaleen xataa لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي لا يرث المسلم قفك مسلم كاي مدحله الكافر متك قال كاه ولا الكا وحويا مدحله سيدا معتمد كاه واساس ولا الكافر قال كنا مدحله المسلم قف مسلمه gaal ma qaadanayo qof muslim xooliis hadday doonaan qaraabada u dhow iyo kuwa isdhale ha noqdeen tanna masaladan waa biitifaaqi gaal inuusan muslim xoolihii qaadanayn laakiin too hore khilaaf baa ku jire waa cala alasax waa cala almuctamed waalmurtaduna kaafirun murtadna waa gaal diintii waa ka baxa intaa marka halkaa lagu sheegay waa aqrabu lcasabaati casabaad tan ugu dhowaansho badan dadku qaarna waa ahlu faral wuxuu leeyahay aniga sharcigaa wuxuu siiyey xoolahan intaa inaan ku leeyahay kala bar thuluth saddex meelood meel rubuc afar meelood meel sudus lix meelood meel ahlu faral baa kuwa la dhahaa dadna waa casabo xoolaha kuwa ahlu faralka waxooda markay kala qaadqaataan oo ilaahay u magacaabay waxa soo haray kaxaystaan oo leeyihiin marka kuwa casabada la yidhaahdo waa kuwan waa badan yihiin kan ugu dhow waa al ibnu wiilka meyd ku dhalay ee qofkaani dhintay wiilkau dhalay micid baa dhahaysa xoolaha wuxuu leeyahay saddex meelood meel iyo afar meelood meel iyo shan meelood meel iyo lama yiraahdo cid kaleba haddii la waayo xoolahoo dhan keligii baa kaxaysanaya haddii kalena dadka ahlufaralka markay qaataan qoriyo intay qori leeyihiin waxa soo haray buu haysanaya laakiin isaga la dhihima marka hore ahlufaral waxaad ku tahay intaas wiilkuu dhalay uma bnuhu gabadhuu dhalay mada alibnu wiilka uma bnuhu wiilka wiilki waay baa ku xiga macnaha wiilkuu dhalay haddii la waayana kow sii dhalay waay awoowaya waxay lamid u yihi soo ma a islaan hadday dhashana wiilkan wiilkay dhashay wiilkou sii dhalay waay ayayowto a maxaa ku xiga uma alabu aabi aabbaa ku xiga qof baa dhintay aabbihii buu ka tegay aabbihii baa jooga ahlu faral baata intaa qaada yaa dhahaya maya xoolaho dhan ba leeyahy casabo ku qaata kul lmaal uma abuuhu aabbaha aabbihi awow aabba mara doosan joogin booska awowaa leh uma alakhu walaal oo lil abi wal ummi wakaa walaal aabbihi hooyaba ah walaal shaqiiqa walaalaha yaa ugu sokeeya oo xoolaha ugu hor mudanaya kaa shaqiiqa ah yaa ku xiga uma alakhu walaal oo lil abi walaalka xagga aabbaha ah uma waaya walaal hooye halkaan soo gelin waa casabaa laga hadlayaaye uma ibnul akhi walaal wiilow dhalay walaalkaas oo lil abi wal ummi walaal aabbihi hooyaba dhaleen wiil uu dhalay walaal shaqiiqa wiilow dhalay ba sida loo kala horeeyo waa guurka hadda marka wax la nikaaxinayo hor dad rag waa la kala horeeyaa a xataa walaaluhu saas u kala horeeya anaa reerka ugu weyn oo bah kale ama aha kan hadduu gabadha aabbihi hooyaba la wadaagay isagaa weligeedi ah mar haddii walaal meesha joogaan laakiin mid kale waxaa laga yaabaa walaalna ah laakiin liab ah inuu yidhahdo kulligood ana ka mas-uul oo booska aabbana ku jira reerkao dhanna gacanta ku haya weligeedina waa aniga kannas waxba weydiin ma jidha waxaas kan shaqiiqa ah hadduu qaangaareed oo hagaagsan yahay isagaa leh isagaa weli ah waaya uma ibnul akhi walaal wiilkii oo lil abi baa ku xiga uma alcammu adeer baa ku xiga oo calaa hada tartiiba tartiibtaa kuwad adeerkana adeer shaqiiqa iyo adeer liaba uma ibnuhu adeer wiilkiisna tartiibtaa mari adeer shaqiiqa wiilkiis adeer liaba wiilkiis waayahay fain cudimad haddii la waayo alcasabaatu casaba haddii la waayo qof baa dhintay intaa ragoo lasoo sheegay midna waa la waayo midna waa la waayo wiilow dhalay wiilow dhalay midow dhalay aabe awoowe walaal shaqiiqa walaal liaba walaal shaqiiqa wiilow dhalay walaal liaba wiilow dhalay adeer shaqiiqa waa la waaye adeer liaba waa la waaye adeer shaqiiqa wiilow dhalay waa la waaye adeer liaba wiilow dhalay waa la waaye kullu lama hayo haye meeshaan zawjku ma soo galo iyo walaal akhli uma raggaan ma soo galaan raggii labadaasaa maqan tobanka ahaa labadaas meesha ma yimaadaan haddii la waayo alcasabaatu casabadii falmawlaa almuctiq mawlihii wax horeeyey war qofkan dhita marka yaa u xiga si kale casabe la waaye iyo waxay isqaraabsadaane si kale yaa ugu leh mudnaan sayidkii xoreeyey isaga xoreeyey addoonnimo qof soo maray macnaha weeye bes khalaas kaasaa ugu xigaya marka casabana waa jamcu casabatin wa huwa aladii waa midka yarisu dhaxla maa fadala min almaali maalka waxa haray buu qaataa markay dadka ahlufaralka waxooda qaataan bacda an yaakuda asxaabulfuruudi labaatan asxaabulfuruud intay qaateen alfuruushi almuqadarati la qadaray sihaamahum sahmiyadoodii qoriyadooda intay qaateen iyo nasiibyadooda rawa albukhaariyu wa muslimun can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala calayhi asalaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi alxiquu haleeshiye alfaraa'ida faralyaalka biahlihaa dadkeeda faraaisha qof kasta faralkiisii haleeshiyo siiye famaa baqiya wixii soo hara xoolaha ilaa xoolihii intay dadkan kala qaateen xoolaha soo haraya wixii soo hara faliwlaa rajulin ninkan ugu dhow baale kaasoo dakarin lab ninba haddii la yihi rajul waaba lab yahay maxaa jira carabta wiilasha yaryar aan dhaxalka wax ka siin jirin waxaa leeyahay markaas ma lab yahay baa xoolaha loo siinayaa sidaa idinku u taqaanaan oo ah ma dagaalami karaayo nin weyn ma noqdayo wax miska celin karaa wax lagu dhaxal siin maya keliya Ee, nin oo dakarin lab weel rabaa xalayba ha dhasho hadduu rabe iyo maantaba ha dhasho hadduu rabo alfaraa'id waa asihaam almuqadara sahmiyada la qadaray biahlihaa haleeshiyana waa biasxaabihaa asxaabteedii haleeshiiya saasaa looga jeedaa dayib wixii gaala ah diino kala duwanba iyagu ha haysteene waxooda waa iska hal diin bay ka dhiganta iyagu waa isdhaxlayaan waaya falkufru kulluhu millatun waaxida gaalnimo noocyadeeda kala duwan hal diinay kaso weeyaan waaya murtad mayaa murtad kale xataa dhaxli mayo muslim dhaxli maayo gaal dhaxli maayo kale isaga waayahay marka dhaxalka xadiidka odhanaya markaad cayaaraysaana shabaaxtanka iyo tababarashada ku cayaara haddaaba sheekeynaysaana dhaxalka ka sheekeeya saa u fahantaan oo u qabataan oo u barataan cilmiga u horeeya oo la qaadaya aakhiru zamanka weeye oo la waayayo welidaabaa dee dadka yaqaan markasta meeshii la joogo waa iska kooban yihiin marka ihtimaam gaaraa la siiyaa halkan waxaa laga sheegaa inta rag wax dhaxasha kulligood hadday isku yimaadaan iyo inta dumar wax dhaxasha kulligood hadday isku yimaadaan raggii oo dhan shan iyo toban sooma hayn dumarkii oo dhan na waa isku yimaadeen kulli waa isku yimaadeen kolley yaa maqan marka qofba qofkuu ka dhow yahay kuwa ka sheegay isagaa xijaabaya aaba hadduu joogo awowo isagaa xijaabay hooyo haddii joogtay ayeeye iyadaa xijaabtay ya say u kala dhow yihiin waay kaafigu marka wax dhaxli maayo yaa soo haraya kuwii aan marna meesha ka tegayn aabba iyo hooyo alibnu walbintu wiilkou dhalay iyo gabadhay dhaleen waaya zawj ama zawjo labadii isqabtay hadba kan dhintay maha kan kale intaasaa wax dhaxlay raggii oo dhan iyo dumarkii oo dhan intaasa kasoo dhexbixi ka dhah intaasaa kasoo dhexbixi ka dhah oo iskugu imaan ka dhamaydka dhexalkiisa waa lix qof wiil iyo gabar aabba iyo hooyo labadan baa mid maqan yahay zawj iyo zawj maanic kaloo qofkan dhaxalkii u diidaana ma jiro waayo markaa dhaxalkiiba iyagaa dhaxlaya rag oo dhan hadday isku yimaadaan aabbaha wax ka dhaxla iyo wiilka meyd ku dhalay iyo zawjka oo ninkii gabadha qabay islaan baa dhimatay ninkeeda wiilkeeda aabbaheed saddexdaas baa raggii ka imaan kara cid kale ma imaan karo waay inta kale waa daadanayaan dumar oo dhan hadday isku yimaadaan waxaa wax ka dhaxlaya hooyada nin baa dhintay hooyadiis iyo gabadhiis iyo wiilow dhalay gabarow dhalay dumar kaliya tiri walaashiis aabbihi hooyow kula walaala iyo xaaskiisi ninkaa dhintay xaaskiisi waaya shantaa dumarkaa ka imaan kara bes qof kale ma imaan karo lixaad wixii addoommaa iyaga halkaan hadduu addoonkii aan baraxa la'aa yahay hadduu mudabar yahay hadduu muwalada yahay hadduu mukaatab yahay waxaasoo dhan xama qaadanaya waaya intaasna halkaasaa laynoo dhig waxa laala wixii casabaa casaba maxaa lagu xadeeyaa waa qofka markuu keliyoobo xoolahoo dhan qaata qof baa dhintay wiilka keliyo ka dhintay xoolahoo dhan buu qaadanaya haddii xoolaha dad wax ka dhaxlayoo kala joogaanna inta usoo hadhay buu qaataa asxaabulfaral markay waxooda qaataan maalan qof baa dhintay xaaskiisii iyo hooyadiisii gabar la dhalato buu ka dhintay shaqiiqa ah saddexdaa markay waxooda qaataan iyaga waxooda waa wax qorshaysan oo la yaqaan zawjada rubuc bay qaadan hooyada thuluth bay qaadan waaya waxa weeyaan maalan sidaa markay noqoto walaalka shaqiiqa inta kaleo iska qaadanaya waa casabo wuxuu soo haro dhan isaga qaadanaya ama ha u badnaadeen ama ha u yaraadeen ninkan haddii gabdha la joogaan lidakari mithul xadilunthayeni bay u qaybsanayaan qof baa da- dhintay gabdhihiisi iyo wiilashiisi oo ka tegi wiilkuna laba qori gabadhuna qori lidakari mithlu xadilunhayayn waay taasna waa garateen waay marka casabadii waxa ugu dhowaaday oo ugu xoog badan waa wiilka maalan qof baa dhintay aabihii hooyadii buu ka dhintay waxaa la yidhaha aabihii iyo wiilkiisa aabuhu sudus buu qaadanayaa lix meelood meel shanta qori oo kale wiilkaa iska kaxsan isagaa ugu xoog badan waa kaasa ayib wiilka haddii la waayana ibnul ibni wiil wiilkao dhalaa sidoo kale noqonaya hadduu doono ibnu ibni ibni ha noqdo hoos ha u dego waayahay saasaa hawsha ku soconaysa taasna halkaasaa la marshay qofkan wax dhaxlaba haddii la waayo see la yeelaya xoolahan waayo qof xoreeyey hadduu jira kaasaa xoolihii o dhan qaadanaya taasna halkaasaa la dhig waaya marka casabanimada mid waxaa la dhahaa casabatun binnafsi waa rag keliya casabatun bilgayr waa wiilashii gabdhihii wada joogay iyo casabatun maca algayr casabatun binnafsi casabatun bilgayr casabatun maca algayr baa la kala yihahdaa waay magacyadaa iska qabsanaysaa marka taasina wataa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab